magaalada goday ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen in ka badan sideed boqol soddon iyo afar arday oo bartay xirfadaha farsamada gacanta sida dawaarka cunno karinta iyo cilaansaarka kuwaasi oo ka baxay iskuulka suldaan cabdulaahi suldaan bade munaasabadda lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka bahda waxbarashada macalimiin haween odayaal iyo ardayda loo qabtay munaasabadda xuseen geyd maxamed oo ka socday xafiiska horumarinta xirfadaha iyo shaqo abuurka dowladeegaanka soomaalida ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay barashada xirfadahan xirfaduhu ahmiyadda ay leeyihiin inaan fahanaayey waa lagama maarmaan kow adaa ku noolaanaya laba waxa weeye shacabkaagii iyo ummaddaadii baad adeeg aynan helaynin baad siinaysaa waxaa dhacaysa xilliyada qaar goday marka la joogo aroos hadduu jiro gabadha markaa in loo dhaasho la rabo qasab inay jijga tagta ay ahayd laakiin maanta intaas oo dhalinyaro ah oo gabdhaheenniya oo xirfaddii bartay ayaa goday jooga ka shaqaynaya qurxinaya hadday aroos tahay iyo hadday ciido tahay iyo hadday ayaamul farax kaleto maalmo kaleto la farxaya ay tahayba ayagii baa ka shaqaynaya marka maxaan siinaynaa adeeg bannaanaa oo wax u qabta unaa dadkeennii baynu usoo dhaweynaynu siinaynaa laba taniyo isbeddelku intuu yimide kadib mashaariicda waaweyna laga qabtay caasimadda goday waxaa ka mid ah biyogelinta magaalada waxay u baahan tahay xirfadlayaashii biyaha ka shaqayn lahaa bay u baahan tahay xirfadlayaashii cidda soo saaraysayna waa kuliyadda bolotechnicada gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelle mudane ciise cabdulaahi ayaa bogaadiyey ardayda isaga oo ku dhiirigeliyey barashada xirfadahan fadlan xirfadahan kala duwan ee aanu baranay ayaa inooga habboon inaan taas ka fadhiisano idhahno hebelo i shaqaalaysiiyo qofku xirfadii uu soo bartay marka u horreysay isagu ma aaminsan inuu ku shaqeeyo wuxuu rabaa in shahaadada loo harayo mushaarku iska qaato kadib iska joogo ma ahee fadlan xirfadda kugu jirta iyo cilmiga kugu jira fadlan ha noqoto midaan ummadda ugu adeegno innaga nafsadeenana ku hormarin inay noqoto ayaan rajaynaya insha allah ardaydan loo qabtay munaasabadda ayaa xirfadaha ay barteen waxa ay ka caawi doontaa in ay ku shaqaystaan islamarkaasina ay uga maarmaan inay ka tahriibaan dalka